gudoomiyaha xisbiga wadani waan ku taageersana inaynu arrinta ceeraf weyn oo u muuqata goob hadda somalilan ku ah cambaar ama boob ku ah runtii shan sannadood oo cir alla ka dhashay ayaynu maalin kasta ceelaf weyn ka hadlaynaa oo dil iyo gumaad iyo arxadara ka socota waxaanu guddoomiya kugu taageersanahay inaynu arrintaa gacan bila ku wada qabanno xisbi muxaafida iyo mid mucaarada iyo dadweynaha iyo dhammaan waxgaradka dadka ummadda ee reer somalilan weli waxaan jeclahay in guddoomiye hormud ka noqdo marar badan baanu haddaanu xisbiga kulmiye iyo xukuumadda hormuud ka noqonay bal guddoomiye maanta adigu hormuud ka noqono waa kugula shaqaynaynaa